walow saamaa nin oday ku tahay oo nin weyn oo dadkaan dhan ay aaminsan yihiin saan ku tahay baanu waxaas waxaan ka yeelay maha waxaad keenti maanta wax kasta inaad kasoo baxday beerteyda ya oo soowinta kusoo sikatid ma oo wallaahi lamalayn wax kal waxna kala bixinaya male haddana soowinta ma hadda ii soo sid boys beerteyda meeshaad ii keen ee soowinta
wariidiyow adigaa khaldan duqmuriidi maxishoodaa tahay adigaa khaldan oo horay beertayda usoo dhexgaliyo rabtaba inaad iga xoogtid waxaan kaa yeelaya maahan iyo waxaan kugu dulqaadaayo wadkaadaa geliya umadaha maanta waxaan ka cabsaa dhulka inaan kugu rafiyo yaa yaa baanow oo aniga xooda heegi baad iyo ugoondanaysaa baanow oo aniga iska leeyahay baanow joog baanow oo damee aad surti welibo dadnimadeeda meel aga dhacday dadnimadeeda ayaa meel aga dhacday laakiin waxaan kutusnaa ooda oo adiga meel aad surti inaan soo siibo aan ku fafardhanaa adna saas oo kale aan ku fafardhanaa baanow indhahan kala baxaa baanow waa ku cunaa baanow waa ku calaajaa baanow malmaluuki adiga malmaluuka eh aa weliba tartar u gala eh war ani ish horta iidilna war isha inta fartaa geliyo war gacantaa asankaa jiida joogna joogniyo war inaan war magenta asankaa jiidas dawriya war inaan ku qarinaan ku calaanjaa weliba
بين سيوسا بين بانو بين سيوسا بانو بانو بين سيوسا هذا الشغل ما عاد واحد معه ما تبقى عليه
هيا هيا هيا هيا
jooga jooga jooga jooga may sang ma sang ma sang ma sang ma may horta jooga ma idin dhooyaan jooga oday baanow dhegeyso adigana muriidi dhegeyso waxaad tihiin lama oday aan xishoonaynin dad waaweyn muu ekidiin meeqasana deristihiin konta aana sano aa deris leeyahay wax xishoo haaya ma tihiin odayaal waawe dad xishoo haayaan idinma leeyahay dad xishoo haaya ma tihiin arkiina intaas jira amarkaasaa dhul iyo beer soonya isku dagaal wax oo basiid eh oo si oo oo oo dhib yar loo xali karaa isku dagaalaysiin ma xishoodayaala tihiin ee kala jooga idin yarwarya usi waaye usi waay usi waay ma rabo kala joog jooga usi jooga waaye jooga jooga jooga wax walba xalay leeyihiin jooga jooga هيا
بانو وقتها تورتان ما وقتها تورتان مكوا كاكتت بانو بانو جوهم كلها يعني تن يعني ماشي انه قالت انا هذه كان وركي سبابك وجير باني وكو تسنا بانو بانو وكو قالا بانو
baanow io muriidi kala jooga bismillaahi dhaha shayddaanka iska naara sow ma tihiin dad odayaal ah oo ilaahay yaqaana maxaa idinku dhacay idinkoo intaas deris ahaa wax yar oo la xallin karo aa isku dagaalaysiin war shayddaanka iska naara wax walba waxay leeyihiin jid loo maro haddii lagu murmo sifo sharci ah oo loo xalliyo niman yahow kala jooga arrintan aad isku haysatiin waa wax sahal ah balse waxaad samaynaysaan hadda waa wax keeni karo dhimasho iyo isku dhac tan kale waxaa deegaanka ka jira guddi odayaal ah oo u taagan xallinta khilaafaadka bulshada dhexdooda arrintiina iyagaan u gudbihaa oo si sahal ah ku xallihayo
Hanin, hanin, hanin halinku hanin. Misuraano ku helinina, helinin. Hanin, hanin, hanin halinku hanin. Misuraano ku helinina, helinin.
muriidi geeka may ka dhihi ha ii daayay hamay sanka daay geeka yaa an xaaladan u fahmow eed i eed idinku wintaana sheekadan sheeka ana fahmow ma etan wili shay ma hadaayna geeka hadaay wali daari mooji ana haa tan an ota ku damba ogaadu hata ku war weydee waan
حلي مي ورن faylana faylana alxamdulilah عاد اوكي ما هو ilaahay ma حلي موي adduun waana waday ku dhammaatay laakiin balaayada maanta ii qabsatay naf le go'i maahine waa wax isku reebta ma leh xaliimo
bismillaahi raxmaan raxiim bilaayada aad sheegahaytana may haytay xaliimo way adduunya waxaan la arkaynin ma ninkii baanow ahaayey oo intaasoo sano oon dariska ahayn sanonmaniin weliba maanta waxaas sameeyba inaas macnaha oo soo hinteenu kusoo sigto xaliimo weliba dagaal as igu siiyo maanta haddiis ii keli ahaa lahayn aniga asiga nin la maqnaa lahay xaliimo
beer ah oo wilib dhatee ah iya baanow ada o nool beerta gaaday dhimasho ku ron yaa na aslimadaas wejiga in kulubringa kaeri ana landhiigle miihiidi landhiiglee faday ana landhiigle nagoy arow ad Hmm. adan luku bilaawa ani ibaanow i beer walaay sharxe non lena kaeri ana arow dhataana ku baani baanu beertatiida isku dhaafa beertatiis inaana liwareego ka tusawaan Hmm. hoo ana baanu ba ana beertiis in liwareegna dhiig ma lihi tolka itiradeen weerdhidi ana haa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim shayddaanka iska naara maxaa kugu dhacay oo odayga ugu qayliyaysaa haddana qayladaada deriska oo dhan isugu soo bax maxaa ku daari xaliimoy see waay adiga qay runtawa ikar lanka lahaka duulay beertis la dhacay lahaka duulay laka dhex dili lahay adamihiidi war an ogolaadowna ma etan dhataana ku dhii waa isla yaabay ana baana walan ku ogolaadow ma etaas xaliimii dhegayso taas anaaba goobjoog ahay oo labadoodoo isku dheggan kala qabtay maxaad hadda u kicinaysaa waanba soo xalliyeye odayga intaad deji laheed maad haddana kicinaysaa haaji ikar lan lika dhegya meel guhaas anina meela igohon ee oo dhaaf warka ada waddo oo natiijadan an lahayn ani beer sheekadiya liinka kohe iyo odtan an hayna inti ku horaytan wali madalaana ee waa kala cusub hoob ilaahay ara xaliimo warkayga maqal dagaalku goontiis haddiis wax taraayo waad joogtay dalkee meeqaad aragtay iyagoo dagaal abaabulayo oo markii dambe siday u baaba'een dagaalkii sidii loo filayay si kale isku beddelay waad og tahay dagaal wiil kuma dhasho ee wiilaa ku dhinto waxaan deris muddo afartan sano aan nahay inaan war iska maqalnaa la rabaa ee arrintan xaliimoy deji waxaan la kaashanaynaa guddiga khilaafaadka odayaasha xalintan arrintan u gudbinaya iikaan la kaashanayaa ee waxaan aawadid xaliimoy jooji
laba doomboolaay soo dhowaaw maalmahan deegaanka waxaa ka socda wax aan fiicneen oo haddii ay dhacdo ilaahay nama tusee ay ka dhalan karto waxyaalo dadka iyo deegaankaba aan u rooneen anigaba waan maqlay arrintan dhiilada leh ee colka lagu abaabulaayo waxaana igu maqaalo ah in xasaradan taagan ka dhalatay soodin beereed oo la isku haysto waxayna u dhowdahayba in khilaafkaas uu sababo gacanka hadal waxaana ila habboon in indhaha laga fiirsan ee la damiyo inta ay bilowga tahay
akhyaarey waa idin maqlaayey meel agtiinna ayaan fadhiyey arrintaanna waan ka warhayaa waxaanna ahay oday arrintan horay ugu dhex jiray khilaafaadkan xallintiisa waa waajib ina saaran adduun iyo aakhiraba kala fiican arrintan xalkeeda annaga mana dhaafsana ee inteen ka bilowna
niman yahow aan idiin waramo ani waxaan ka tirsannahay guddiga xalinta khilaafaadka dhaqanka ee deegaanka muddo badan uu soo joo- uu soo joogay dhacdadan oo kale tanna aan dhammaynee ii karow dadka soohinta isku haysanoo keen waayahay nabadoone waa inoo warsan iyo hagaag waad igu og tahay keenista berri subax hadduu ilaahay yidhaahdo assalaamu calaykum akhyaaray waan imaannay aniga iyo dadkii aad ii dirteen ee ma soo geli karnaa xafiiska wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu xafiiska xafiiskiin way soo gala akhyaarey horta soo dhowaada odebaanow arrintiina waana soo gaartay say wax u jiraan oo ilaahay uu kula og yahay ka hadal bal runtana sheeg
horta haddii aan been la sheegaynin soohinta meesha hadda aniga igu ag tahay anaa leh taasaan run eh oo xaqiiqi eh
xaaji baanow warkiisa waa maqalnay hayaa aday oday muriidi adigana sow ilaahay kuula og yahay iyo waxaad leedahay adoo beenna sheegaynin ka hadalba adigana
aniga nin xaaran u baahna miyey wixii jiro jiiraankaa og jiiraankaa la weydiiyo inaan aniga leeyahay inaa kale
oo xaaji iikarow labadoodii muriidi iyo baanow warkooda waa maqalnee adaa odaygii xaafadan ehe adna waxaad og tahay sheeg bal adigana
waayahay ee horta muriidi iyo baanow intaasoo saraan dirisnay senin manin maxaa dhow yaraanteennii ilaa iyo hadda way abtunaaw waa ogahay muriidi beertiisa meehay ku egtahay sooyintiisa baanow sooyintiisa meehay ku egtahayna waa ogahay muriidi iyo baanow baanow waa qaldan agar daran because muriidi beertiisa mukuidheeriya mukuidheere mukuidheeray kasoo bilaabaysaa webiga qarkiisay ku eg tahay ninkaa intaas kasoo gelaa waa mar waa maya baanow waa qaldan yahay waa qaldan yahay waana gardaran yahay xataa waxaan ku haayaa daliil cadan ku haayaa waa kuwan dikumindigi dikumindiyaashii waa kuwan fiiri ila fiiri adigane haddii been sheega haddii kale ala fiiri kuwan hadane ha ala fiiri udhiib udhiib odayga udhiib
bismillaahi raxmaani raxiim markii galdacweedkii aan dhegaysanay oon fiirinay markhaatiyaashin la horkeenay ee, waxaa dembiga ku caddaaday odibanow oo xuduudda soo galay muriidi waxaanan ku caseernay laba neef oo dibi ah iyo wixii lagu cun lahaa sida xeer dhaqameedka uu qabo isla markaasna waxaan ka rabnaa inuu raali geliyo walaalkiisa camaamadda uu saaro muriidi baanow kac walaalkaada muriidi gacanta madax ka saar camaamadna saar
abba walaalkayga muriidi iga raalli ahaaw camaamadda waa ku saari dirisaan ahayn haqaan isku leenahay gardarada waa qaata walaalkayga wax ma ka qabo walaalkay wax aan ku qabo male adduunya iyo aakhir waxaan ku haysta male raaligaa jano miya cafinno haa waa ku cafi waa ku cafi walaalkay hay waa ku cafi.
axsanta walaalkayga waaya walaalkayga
Sal